halkaad naga dhagaysanaysaan waa madisha tegeysti oo had iyo jeer aanu ku qaada dhigno hadba wixii ka jira soomaaliya haddaba maanta khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer gablax marka hore cabdiraxmaan kusoo dhowow madasha tegeysti waa dhowahay aad baan idin salaamayaa maxaan ku rahdaa ragga odayaasha ah oo oo barnaamijka aqoonqaabada iyo programka iyo dhammaan dhegeystayaalka ummadda soomaliya waan salaamaya
waa yahay anaguna sidoo kale ayaanu kuu salaamaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waktigaaga qaaliga oo aad noo soo hurtay dadweynaha sharaftale oo iyaguna na dhegeysanaya aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo kuwa dhegeysan doona intaba cabdiraxmaan haddii aynu gudagallo su-aalaheenii beryahan waxaa soo baxaysay soomaaliya xaaladeeda four bonty five dooni mayno iyo qaab ah in degmooyin lagu soo xulo waad ogeyd in la fadhiistay madasha wadatashiga ee soomaaliyeed hase ahaatee puntland waa ka soo hayaantay iyadoo diideen in four bonty five wax lagu soo xulo xaaladaasi halkay maraysaa
bismillah alxamdulilahi wabacd wallahi horta arrintaas waxaan filayaa aad baa hadda looga dheragsan yahay oo si fiicanna waa looga hadlay runtii si fiican baa loo qaada dhigayo waxaabaan isleeyahay waa qodobka hadda aan intaan garanayo dhowaan si cilmiyeysan looga hadlay oo soomaalidu meel kastoo ay joogto ay isku fahansiisay haatanna haddaan dee iska sii wadno oo intii kola dadka hore ay yidhaahdeen unbaan odhanaynaaye hadda arrintaasi waxay noqotay arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan ka fajcisay in haddeer miiska lasoo saaro four pointy five modelkii ahaa modelkaas oo runtii aada iyo aad aan anigu isleeyahay dibudhac weyn buu ummadda soomaaliyeed u geystay wuxuu baray qabyaalad buu bara baray kala qaybsanaan buu baray xisaabaad aada u foolxun oo aan national interestigu aysan ku jirin buu baray luub holis buu ka sameeyey ciddii rabtaa ay kasoo gasho oo soomaaliya lagu soo farageliyo oo maanta ay noqoto wadamo dibadeed iyo siyaasiyiin dibadeed iyo qaramada midoobay in ay soomaaliya arrinteeda qabiil ahaan ugu dhex jirto arrin hoose ah marka waxa oo dhan waxaa runtii ka fayday maradii ka fayday ummadda maratay colabaheedii iyo hawlaheedii iyo qabaa'iladeedii iyo khilaafaadkeedii oo dhan waxaan isleeyahay waa wax qaybsigaas four pointy five maxaa yeelay adduunka aanu ku dhaqanahay waxa wax lagu qaybsadaa waa degaan waay waayo ummaddu meel bay degan tahay siday u kala degan tahay ayay talada waddanka uga qayb gashaa nafaca la qaybsanayo u heshaa in la ogaado oo la xisaabiyo oo habda la ogaado war rijinkaas iyo deegaankaas habda yaa ku dhaqan oo ama waxaan ku rahda xagga tala weydiinta amase xagga waxqaybsiga saas oo kale wax waa wax sharaf lahoo oo aan maaragtay magaca iyo sharafta u darayn weeye laakiin markii reer hebel saas weeye saas baynu nahay magaciis baynu nahay yani ummadda xudunteedii iyo xukunteeda banaanka kusoo dhacaysa marka runtii four pointy five aada iyo aad baa looga naxay de waxayna ahayd mar haddii aanu ka baxnay kumeel gaarkiina ka baxnay aslanna waxa dee mar siday ku bilaabatay waxay ahayd war bal waxaan aha laisku soo laabto waxa la bilaabay ahayd wax bilowgaa kasoo gudubnay waxaanu sheegano adduunka gaarsiinay inaanu dowladnimadii soo laabatay in aanu ka baxnay kumeel gaarkii four pointy five waktigii wax lagu qabsanaa waa laga soo gudbay intaas waxaa dheer four point five oo kasii ka kaba sii dhib badan ee wadatasho la-aanta aan wada tashanaynin oo aad moodid in waxaa la galay baan isleeyahay election season baa la galayoo dee group doo doonaya inay soo laabtaan oo maamul kusoo laabtaan ayaad moodaa in ay la farabaxsadeen arrintii ummadda oo dhan ka dhexaysay oo ayaga sidii ugu ay islahaayeen waad kusoo laaban karaysaan inay ku qaabeeyeen ay wax wax kasta ku qaabeeyeen baan moodaa marka wax waddanka maxaa maslaxadiisa ah see hore loogu socon karaa ku dhisan maba aha wax socday waxa weeye wax ay kooxda markaa meesha joogta ay isleeda see ku guulaysataan see kusoo laabataan oo dadkiina shacabkii ayaga la raacsiinhayo saasay maaragtay ay uga sii daray
waayahay cabdiraxmaan waxaynu ognahay soomaaliya maanta in doorashadii ka hadhay wax ka yar lix bilood wakti badana hore loo soo haystay hadda waktiga intaa leegma ay gaabaabsi tahay maxaa keenay in lasoo fadhiisto layidhaha four point five baan ku xilaa se degmooyin iyadoo aan wakti lahaysan iyadoo aan laga fog soo fikirin qaabkii markii hore in bal wax hala la raadiyo wa waa u jeednaa waxa oo dhan waa istiraatiijiyad wey waa istiraatiijiyad la degsaday oo u shaqaynaysa election u shaqaynaysa iyo sidee afar sano oo kale aan usoo laabanaa raggii talada loo dhiibay oo soomaaliya oo maanta dhulka taalla oo qaruumihiina lamidka ahaa oo aanu ama ismar xorriyadda qaadanay ama aanu maxaan ku rahdaa isku dhadhoweyn masaaxa ahaan iyo isku dhawo ay naga horumareen oo maanta ay meelo fogfog ay higsanahayaan yacni meeshii looga fakari lahaa warsee u dabaalanaa oo dhulkan ku dhacnay u kacnaa oo xargaha lasugu xiri lahaa oo oo maaragtay aanu fadhiga u kici lahayn ayaa waxaa moodaa in maamulkii jiray awoodda ay saareen ninka kan cayri ninkaan soo celin magaciisi wakti dhumis iyo sidii meesha ay kusii joogi lahaayeen runta marka la sheego waxyaabo aada u fara badan aada u fara badan ayaa u baahan in la address gareeyo oo wax laga qabto inta aan wax kaleba la gaarin mathalan hadda waxaa laga hadlayaa election waxaa laga hadlayaa dowlad ka baxday kubeegaar ka baxday baa laga hadlayaa waxyaabo aada u fara badan oo ka horreeyey oo ay ahayd maamulkan inuu sameeyo lama taabanin mid ka mida waxay noqon kartaaba muqdisho caasimad ahaanteeda muqdisho caasimadii soomaaliya ayay ahayd oo dhowr boqol oo sano qof waliba talent wuxuu hayo iyo maal wuxuu hayo u gelinaya bay ahayd nineteen ninety one kii waxaa la ogaaday wixii ka dhacay muqdisho caasimad ahaan waa hanan weyday sagaashan iyo kowdii oo ummadii intaa dhisanaysa ku baaba'day waa lagu kala cararay dadkii meel kula cararaan waa waayey waxaa la ogaaday situation ahaan in ay maarata ummadda inteeda badan aysan ay disadvantage maxaan ku rahda position ay dhigtay hadda waxaa waa lagu laabanaya hadda macnahee loogu laabanaya ma laga sameeyey risk mitigation wax la yidhaha ma laga sameeyey oo ma la ma la yidhahdo mar mar baanu ogeyn lagu baaba'ay meeshee haddii hadda lagu laabto oo berri wax dhacaan dadka ummadda laleeyaha maal gashato oo ha soo degto oo siyaasadda waxa ka cayaarto oo waxa ka dhiso laleeyahay amnigeedu ma sugan yahay ilaa shala kuma sugnayne mal ma la isweydii marka waxyaabo aada u fara badan oo ay ka mid tahay bal horta meesha wax ukunta la dhiganaya ay ka mid tahay meesha wax laga wadaya ay ka mid tahay laysma weydiin sidii war baa lagu kala tegey sidii loo loo soo joogay waxaa la yidhi maxaan ku rahdaa halkaasoo loo yaacayaa meeshii baa la tegey ummaddii isma waraysan maxaad noo dan ah lama oranin gobollada qaar baa waxay leeyihiin anagu waan goosanay leh laysma weydiin maxay maxay tabanayaan laysma weydiin runta laysma taaban marka anigu runtii hadda dowladda federaalka ah oo nimankan hadda damajeeda ay la baxsanahayaan niman wax haystaba uma jeeda uma arko way niman wax haystaba uma arko waayahay cabdiraxmaan arrinta aynu hadda ognahay madasha tigisti aad iyo aad ayaa mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsan tihiin iyaga sharafta leh oo naga dhegaysanaya adduunka dacladiisa maanta waxaanu wareysanaynaa cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax oo isagoo ah siyaasi soomaaliyeed ah ahaana musharax madaxweyne uu cararay puntland cabdiraxmaan marka aynu ka nimaadno arrimaha ka socda magaalada muqdisho waxaynu ognahay madasha wadatashiga waxaa fadhiistay dowlad goboleedyo aada u fara badan sida southwest galmudug jubbaland iyo weliba dowladda federaalka ah iyo weliba beesha caalamka intuba waxay isu raaceen hadda inay xal tahay four point fiveka in la qaato maxaa iyada buntland ay kaga duwan tahay haddii ay u arkeen dowlad goboleedadaasi inay tahay hadda wax hala oo aan la dhaafi karin maxaa puntland iyada keligeed ay uga holoshay shirka wadatashiga
horta maxaa ku idhahdaa waxyaaba badan baa soo baxay horta gobollo inta shiray oo isku yimid four pointy five qaatay ma jiraan xaqiiqatan muqdisho maamulka ka jira federaalka ah ayaa hawshan wata iyagaa qaabaystay iyagaa meelaan gobollo ahayn gobollo ka dhigay oo gobol ku magacowday ayagaa kuwa gobol ahaa gobol ahaantoodii ee maxaan ku rahdaa kula dagaalamay oo u diidanaa ayagaa brogramkan keensaday ummadda soomaaliyeed meelaha qaarkood waaba lahaa afti baa laga soo qaaday oo oo oo maxaa ku accuracygeed intii la gaaro ma garanayo waxaa ka wada timid diidmo forbon baa ka wada timid horta state jira oo dhaqankii iyo siyaasiyiintii iyo bulshada rayidka ahayd iyo maxaan ku raa golihii wakiilada baarlamankii iyo xukuumaddii intuba ay dialogue wadaagi karaan oo ay si xornimo ah u sheekaysan karaan oo wax uga soo saari karaan bulshada aragtideedii usoo saari karaan oo arrintaas maantay si buuxda uga qayb qaadan kara oo aan puntland ahayn hadda somaliland hadda ayadu weli maxaan ku rahdaa arrintan active kama aha oo diyaaruma ah laakiin soomaalida inteeda kale goboladeeda kale meel aan puntland ahayn oo dialogue caafimaad qaba oo xor ah oo aan ciidamo ajnabihi waardiyeyneynin oo iyagu iswaardiyeynaya oo qofka xornimo banaanka u marhayo oo nina nin ka baqaynin uu ka dhici karo aan puntlandna ma jirto puntlandna waa hadashay soomaali bayna u hadashay puntland danteeda kama hadlin khaaska ah ee soomaali oo dhan bay u hadashay cod saxay ku hadashay dastuurka waddanka u degan inaan ilaashano oo annagu waxaan dhisaynay soo noo soo dhismahaya ilaa maalintii la bilaabay maxaan ku rahdaa kumeelgaarka la bilaabay ilaa maanta aan ka baxnay intii lasoo dhisahayey oo intaas la shirahayey oo intaa kharas lagu bixinhayay oo intaas adduunka markhaati ka ahaa oo habda meel lasoo daweynhayay yaan dib loo burburin buu ahaa voiceka kasoo baxay meeshaas ayuu ahaa marka wax laysku raacay oo gobolada kale ay ay ay maxaan ku rahdaa saas kol uga soo hadleen oo ay ku taageereen four pointy five ma jirto waayahay cabdiraxmaan sida aynu ognahay madaxweynaha gaas isagu four point five waa diiday isagu markaa lasoo tashanaya oo yidhi waa lasoo tashanaya shacabkayga iyo weliba siyaasiyiinta iyo oday dhaqanka intaba had iyo jeer waxaanu aragnaa weli baroole oo shir jira ay qabanaya oo leh arrintaasi ma dhacayso ma u malaynaysaa weli in uu ku haysto jagadii baroole
maya xaasha lilah xaasha lilah madaxweyne cabdiraxmaan faroole waxa weeye waa madaxweynihii hore ee puntland waa madaxweynihii madaxweynaha hadda talada haya doctor cabdiweli maxan aligaas maxaan ku rahdaa ku wareejiyey oo si xornimo ah oo sharaf iyo iyo qiimo badan ugu wareejiyey maxaan ku rahdaa talada dalka markii looga guulaystay haatanna wuxuu joogaa waddankuu joogaa wuxuuna dee gudanayaa civic role waa taqaanaano civic role madaxweyneyaashii hore cabinetkii hore maxaan ku rahdaa senatorskii hore always waxay leeyihiin maxaan ku rahdaa political waxay leeyihiin weit bay leeyihiin marka civic buu gudanayaa dee discussionkuna wuxuu ka furnaa golihii ismadaa hadlay oo dhaqankaa hadlay loo tegey waxaa loo tegay siyaasiyiintii waxaa loo tegay civic asoo kalea loo tegay marka talo wadani ah oo uu madaxweyne cabdiweli uu raalli uga ahaa oo uu dhex dhigay ummadda reer puntland ayay ahayd dee reer puntland buuna ka mid yahay madaxweynihii hore marka ra'yigiisu dhiibtay sida sida ay u dhiibteen isimada iyo siyaasiyiinta kale iyo ay u dhiibteen iyo bulshada rayidka ah iyo kulli ay u dhiibteen buu u dhiibtay sidaan ogahayna respect iyo iyo istixgelin weyn baa ka dhexaysa madaxweynaha iyo iyo madaxweynihii hore waayahay sida aynu ognahay caawa ilaa shalay waxaa ku sugnaa beesha caalamka oo dhan waxay ku sugan tahay puntland wadahadal ay la wadaan sida aada sheegtay madaxweynaha iyo inta iyo shacabkaba iyo isimada iyo siyaasiyiintii hore intaba sida la ogyahay waxay jeebka ku wataan four pointy five in la qaato puntlandna waa kasoo horjeedaa xaalada sidee u malanaysaa xaggee bay mari kaar
hadda xaaladaasi way way iska caddahay maxaan ku rahdaa ambassadorka hadda jooga oo maxaan ku rahdaa waa uu cusub yahay dhawaanba waddanka yimid de niman soo shaqaynahayey muddo oo waxaan soo karkarinahayey oo isteedyo aan jirin soo dhistay oo howlo badan soo diyaarsaday oo aan cid la tartamaysa iyo cid hadda la idmaayo hawshaas la wada iyo cid kula jirta alla keligood durban durbaan iska garaacnay muqdisho joogay ayuu meesha ugu yimid wuxuuna dee ictiraafsan yahay waa nin western wuxuu ictiraafsan yahay dowlad inay xilkeeda gudato marka kulla wuxuu dee u qaatay wax wax soo bisleeyey oo mas-uuliyaddii la saaray kusoo shaqeeyey oo isjadyadoodii iyo ummaddoodii back up ka haysta oo respect gareeyey oo dhegaystay ayuu u qaatay marka dee waxay u keeneen uu malaha isaguna la qaatay haatan kolle waa cusub baa u bariyay baan filahayaa sidaan la soconno wuxuu soo arkay heshiisyadii hore wuxuu soo arkay dastuurka dalka u degan iyo qodobadiisii iyo weliba rugihii iyo meelihii go-aamada lagu gaaray haddee dastuurka dalka maxaan ku rahdaa jabiya waxaan u malaynayaa inuusan cidna ku oranayn wax badan baa usoo kordhay haddana waa sugaynaa bal wuxuu maaragtay markuu laabto isku laabtaan kolle waxaan filahayaa aragti tii hore ka gadisan oo cilmi ku dhisan oo facts ku dhisan oo run ah inuu hadda ay kulligood soo arkeen de puntlandna kolley sida anigu isleeyahay laakiin laakiin aan cabdi cabdi laakiin cabdiraxmaan tahay
laakiin cabdiraxmaan haddii ay weli n puntland ay joogto four point five inta kalena soomaaliya isku raacda iyo beesha caalamka in la qaato sumaha puntland in marka dambe lagu qaban doono cunaq qabatayn ay iyada laftigeedu ay kusoo raaci doonto soomaali
maya horta soomaali ma oran karo anigu waxa weeye soomaalidu meela inta ku hadashay forwardsaaf ku qaadatay anigu runtii ma aan ogi waxaynama soo diyaarsadeen oo sidaan sheegayba oo trab loo dhigay maxaan ku dhahdaa ambasadorka loo dhigay haddana uu ku baraarugay inay tahay baan aaminsanahay puntlandna cuna qabatayn awal bocod cunto ma siin jirin laga qabto cunto laga qabto oo laga joojiyo awal bocod ma siin jirin ayadaa tagsigeeda aruusata ayadaa maxaan ku dhahdaa amnigeeda sugata awalba maxaan ku dhahdaa wax weyn oo banaan uga yimaada oo hadda ay u dhimanayso anigu runtii maan ogi dee waxaan saxnana layskuma ciqaabo waxaan filayaa kolla dee ambasadorka iyo raggii la socday wafuudi kale oo meesha maraysayba waa dad maxaan ku dhaha bini aadamaho wax garanayo oo maamul wanaagga jeceloo arkay bulshada codkeedii arkay dee iyaguba wadamada ka yimaadeen codka shacabka waa laga qadariyaa ma filayo inay anagana oranayaan idin idinka shacabkiina codkoodu value iyo qiimo ma leh inay oranayaan anigu u malayn maayo reer puntland mana dagaalamin mana aysanin waxna ma bi'in just waxay yidhahdeen dastuurka aanu ku heshiinay oo aanu dowladda federaalka la galay baanu tixgeli isagoo taagana cabdiraxmaan sida aan ognahay waxaad ahayd musharax madaxweyne ee dowlad goboleedka puntland puntland waa ognahay waxay jirtaa toddobiyo toban sano ilaa hadda waxay qaadan laadahay heerkii xisbiyada gobollo yarna weeyaan markii ugu dambaysayna la diiday in xisbiyo lagu soo galo heer qabi four point fiveka aada sheegaysid ayaa lagu soo doortaa hadday ahaan lahayd baarlamaan iyo hadday ahaan lahayd madaxweyne intaba maxaa iyada maanta ay ku dhaqmayso four point five ay maanta soomaali weyn ay rabtaa inay ku dhaqanto degmooyin horta puntland arrintaas aada iyo aad baan xoog ugu hayaa oo uga warqaba horta puntland four point five kuma dhaqanto puntland kuraasteeda golaha wakiiladu waxay u qaybsan tahay gobollo iyo degmooyin bay u qaybsan tahay marka gobolladii iyo degmooyinkii la tago ayay within gobollada iyo degmooyinkii waxaysan weli gaarin in dadkii la tiriyey oo dadkii shacabweynihii codka ay bixiyaan laakiin degmo ahaan degmo kasta iyo gobol kasta inta ay leedahay waa loo geeyaa midda hadda ay ay ay puntland iyo iyo degaankan hadda federaalka la rabay inuu hadda inta laga gaarayo one man one vote laga gaarayo puntland ay ay ay ay ay suggest garaynaysaa waxa weeye war bal horta degmada waxaada siiya waxa kan dadka ka dhexeeya oo federaalka jooga oo baarlamaanka golaha golayaasha tan bal horta degmo kasta waxaada ha hesho gudaheeda marka sidii oo labadii qof saddexda qof ay uga soo baxayso ayaday u taallaa waana midda puntland ay weligeed ku dhaqmayso oo iyadoo heerkaas waxayba gaartayba maalintii la sameeyey oo la aas-aasay ayay gaartay puntland inay deegaan ku qaadato ku qaybsato waxaada waxaysan u gudbin one man one vote baysan u gudbin hal qof hal cod baysan weli u gudbin taasna waxaan rajaynaynaa in ay hadda ay ay bilowdo oo oo dadka la diiwaan geliyo oo la abuuro constituenties odaeyo la abuuro oo markaasna la helo ridings iyo meeshii laga foodi lahaa la helo intaas baa dhiman ma ogiye puntland waxay ku qaybsataa oo ilaa hadda ku socotaa waa degaan wey waayahay sida aynu ognahay four ponty five uu sheegay madaxweynaha jubbaland sida uu sheegay wuxuu yidhi waxaa beesha caalamku si khasban nooga dhigeen inaanu qaadino four ponty five markii aanu tashan weynay ma u malaynaysaa laftigeeda in hadda a kugu soo celiyay su-aashii ahayd in lagu khasbi doono inay four point five qaadato beesha caalamkuna ay xoog kusoo hor doonto inay four point five qaadato puntland
horta horta khasabka markay noqoto horta puntland anigu puntland baan ka imid adduunkana waa maray historyga intaan ku hayo weligeedna lama khasbin khasabna diyaaru ma ahin nalamana khasbi karo oo reer puntland lama khasbi karo absolute lama khasbi karo horta khasab waxa weeye wax imaan kara maba ahanba meeshaan laleeyahy waxba laga khasbayna waa gardaro in ummadda soomaaliyeed la khasbo ummadda soomaaliyeed xilliga la khasbi lahaa anagu ma nihin colony ma nihin anagu xor baan nahay adduunka waxaan ka qoran nahay shacab xor inaan nahay absolutely in la khasbo oo ummadda soomaaliyeed la khasbo ma aha wax dastuurka iyagu qorahayo ma aha wax dhegta iyo iyo iyo sharafta iyo magaca u fiican ciidamada jooga oo u n-ka wa wa wa wa waa tixgelinaynaa oo anaga oo maxaan ku dhahdaa dhibaata jirto inaad muqdisho ay ku laabato dowladda soomaaliya ee ciidamadaas maxaan ku dhahdaa adduunku ugu deeqay oo soomaaliya lagu taageeray ayaa suurto geliyay iyadoo soomaalida ay la dagaalamayso oo muqdisho oo caasimadii ah markaas ay ka celinayso soomaalida qaarkeed ay ka celinayaan dowladdoodii ka celinayaan marka horta ciidamadu abaal bay leeyihiin waxbay qabteen laakiin in shacabka la khasbo oo la caburiyo oo la jacburiyo absolutely maaha shacabka ayaa awoodda leh waxay ahayd in la khasbo madaxweynaha dalkiisu u shaqayn waayey oo shacabkiisii dhegaysan waayey oo afar sano meesha jooga wax qaban waayey oo haddana failurkii u galay iyo inuu waxba qaban waayey rabo in lagu abaalmariyo meeshuu iska tegi lahaa isku xushoon lahaa oo odhan lahaa dadkiiga waa fiilgari waxba uma aanan qaban oo dhuuman lahaa hadda odhanaya inaan soo laabtaan rabaaye waxaan ahay against the constitution waxaan ahay against the maxaan ku rahdaa hore in loo socdo dib baan wax u celinayaa si anigu u joogo daad bay ahayd inay la dagaalamaan oo ay celiyaan oo wax ka qabtaan marka anagu cidan ka cabsananana ma leh cid waxna siisana ma leh cidna qaadi kartana ma leh absolutely wax meesha soo geli karana ma leh mida kale exploitation in la exploit gareeyo qurumaha yaryar ama maxaa ku dhaha intimidation lagu sameeyo waxaas waa wax kasoo horjeeda shuruucda adduunka kasoo horjeeda wey
waayahay sidaynu ognahay puntland waa shan gobol bay ahayd madaxweynaha gaas markii uu tartamayey oo adiguba aad ka mid ahayd sidaan filaayo wuxuu ballan qaaday inuu shantaa gobol laba ka mida oo hadda ka maqan uu ku soo celinayo uuna u dhaartay sida uu hadda yidhaahdo weli labadii gobol waa maqan yihiin isaga laftigiisu saddex buu haystaa bari dagaallo ayaa kasoo cusboonaaday maysan hayn gaas xilligii uu socodsilayo isagu laftigiisu ku feelgaroobay inuu soo celiyo puntland oo dhan wel hadeerta tan waxaa maxaan ku dhahdaa ruxmaysa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya oo intaa oo sano intaa oo shir intaas ilaa iyo nineteen ninety one kii ilaa iyo shirkii jabuuti kii qaahiro kii soo daray kii weligaa wad intaa lasoo qabtay oo intaas maxaan ku rahdaa loo soo dhimanayo oo awal soomaaliya ay u burburtay ayaa hadda tiirarkii yararka ahay lasoo mudmuday xasan sheikh iyo raggiisu ay hadda ay ay ay ay ay garaacayaan oo rabaa meesha inay ka saaraan hadda halkaas baan kusii jeednaa puntland gudaheeda hadday noqoto dhaliilo waa jiraan dhaliiluhu maamulka kan intuu hadda jiray waa jiraan kii ka horreeyey waa jireen kii kasii horreeyey waa jireen mar kasta waxa weeye maamulka in la gaarsiiyo shacabka in maamulka la gaarsiiyo oo maxaa ku dhahdaa la abuuro la empower gareeyo shacabka la empower gareeyo oo magaalo kasta iyo deegaan kasta dadkiisa loo loo empower gareeyo oo sidii canshuurta loo qaadi lahaa wax loogu wax loo dhisi lahaa laga shaqeeyo dee shaqadaas oo dhan waa ana ka maqan tahay waddadaas inta ay marto baa ba- ba- ba- ba- ba- baan weli ku orodnaa dee dhaliilahaas hoose waa iska jiraan waana wax u baahan in wax laga qabto waa wa- saa sheegtayba maxaan ku dhaha sool iyo sanaag iyo cayn arrinteedu waxay ku noqotay puntland iyo madaxdeeda nemesis bay ku noqotay oo aysan maxaan ku dhahdaa marna nina usan odhanaynin anaa wax ka qabtay anaa shacabkaas u gurmaday anaa shacabkaas maxaan ku dhahdaa a- a- abaartoodii mariyey nin odhan kara maanta ma jiro nin walba waa ku ceebaysan yihi marka e- e- e- e- e- meesha laga qabsaday puntland baa laga qabsaday puntland baa laga qabsaday e, waa dadku wax ka dhistay weeye e, mana aysan helin protectionkii iyo governancygii ay u baahnaayeenna ma aysan helinin waa la og yahay laakiin dee ishugo ishu qadiima weeye oo hadda maamulkan waaba kasii horreysay e, haddana waa runtii waa wax haddii laga gudbo four point five kan iyo federal aysan nagu kolaabsi garaynin waa wax u baahan in maxaan ku dhahdaa a- a- a- a- public discourse iyo dialogue laga furo oo wax laiska weydiiyo oo oo maxaan ku dhahdaa very high priority inay tahay e, loo arko weeyaan
waayahay cabdiraxmaan inagoo gebagabadii maxaa dadka ku dhegaysanaya iyo dadka dhegaysan doona aad kula dardaarmaysa
waxaan leeyahay soomaaliya waa dalka yagi dal kale ma haysano ee marti baan ku nahay meelaha kala wadan soomaaliya eh, nina yuusan eh, eh, eh, soomaaliyey idinkugu sheekayn hebel baan ahay iyo reer hebel baan ahay iyo saasaan ahay iyo lacag baan haystaa iyo waxaana waa dalkiinii hooy dalkiina hadduu baaba'o hadduu dib u dhaco kan maqanna odartaa gaaraysa kan gudaha joogaana meesha ku ba- ku ba'ahaya waxaa loo baahan yahay in aan nimankan e- e- e- maamulka ay uga dhigtay oo maamul doonka un ah america iyo canada iyo yurub iyo intaa aanu arag waddamadan horu maray madaxdu da- shacabka ka mid tahay tareenkay la raacaan baskay la raacaan e- e- e, maxaan ku rahdaa ah, waxay ku mashquulsan yihiin projects iyo planning iyo scheduling iyo execution waxaa- bay bay ku mashquulsan yihiin iyo si wax loo dhisi lahaa annaga kuwa iyagii wa- waa aragtay wa- waxay ku mashquulsan yihiin sidee meesha u joogaa sidee ugu soo laabtaa shacabkii baa technique waxa ugu dhex jira iyo maaragtay iyo iyo iyo- iyo arrimo noocaasa waxaa marka habboon inaan la isku hadlayn oo aan la oran puntland baa kasoo horjeeda eh, eh, xasan sheikh iyo aan la oranine kama soo horjeedee dantii soomaaliyeed baa ku dhunsan markaan runta sheego puntland baa ugu roon haddii haatan waxyaabahaas la sheegayo maamul darada la qaato inay badbaado waayo xataa waxay awoodaa inay tidraahdo aniga haya imaanina oo banaanka ay ka marto intaasay awoodda oo- oo oo ay noolaato oo ay ka badbaadaday awoodda marka arrintan waa qadiyad soomaaliyeed waxaa loo baahan soomaali oo dhan in aan la kala saarin ee ay doonto inay hore uga socoto meeshii la taagan yahay oo dastuurkii lasoo dhisay wuxuu lagu soo heshiinayay labaatan iyo dhowrkii sano oo lasoo dhaafay aan la burburin maxaa yidhaha hadda haddii la yidhaahdo waxba laga soo qaadi mayo kan iman doona iyo wax ka soo qaadaya dhaqan xun baa abuurmaya inaanu qadarino waxaan meel dhigana adduunka horumaray waxaa lagu yaqaanaa referency bay leeyihiin wixii laqa- la gaaro sharci bay noqdaan layskumana soo laabto maxaan ku dhahdaa koortigaan ilaalisa oo oo wax ku ilaalisa marka waxaan leeyahay soomaaliyay meel aan joognaba aynu ilaashano dalka yaga aanu hore u soconno xasan sheikh iyo dantiisu meelna gaarsiin mayso ninnana si gaar wax u tari mayso isagaa danihiisa ku wata marka eh, waxaan jeclaan lahaa in codkaas puntland ka soo baxay taageero la siiyo reer puntlandna waxaan leeyahay cod idin bedeli karta male cod wax idinku samayn karta male cod idin handadi karta male sax baad ku taagan tihiin sax ahaada xukuumaddiina saa ku taageera sidaas ku ku socda ee maxaan ku dhahdaa soomaali danteed baana wadaane ee ee maxaan ku dhahdaa ee ee ee sidaa u wada baan oran lahaa waana mahadsantihiin
waayahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed geblax oo ahaa siyaasi iyo weliba musharax puntland musharaxyadii hore waxaynu la socotinay anigoo ah yaasin jacale waxaanu mahad celinaynaa madasha adsigista mar labaad iyo mar saddexaadba iyo xidiriyaha weyn ee asanaa suudi aada iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsantihiin adyuga sharaf kale ee naga dhegeysanaya meel kasta oo aada joogtaan